alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira waa darsi ka mida duruusteennii ramadaaniga ahayd waxaa darsigeenani uu ku saabsan yahay axkaam la xidhiidha soomka una badan masaa'il casriya masaa'il casrigan ama waktigan aynu nool nahay la soo gudboonaatay nolosha bani aadamka oo ahlucilmiga gaadhay darajatul-ijtihaad ay ka fatwoodeen masalada koowaad waxay tahay qofka haddii uu caqligiisu suulo caqligiisa waxa suuliyeyna uu yahay takhdiir in la suuxiyey qofka oo wax la ursiiyey ama irbad suuxisa lagu muday tusaale ahaan haddii qofka maankiisu uu suulo sababtu u suulay ay tahay in la suuxiyey ama waxa la ursiiyo sida dadka marka qalliinka lagu samaynayo ama irbad ha lagu mudo ama qofku si kaleba ha u miyir doorsoomo amaba se jimba ha galo oo miyir doorsoon sabab ha ugu noqdo qofkaa soomkiisu muxuu noqonayaa haddii qofkaasi intii maankiisu uu joogay soom uu niyooday wuxuu yeelanayaa laba xaaladood sida ay sheegaan fuqahadu xaaladda koowaad waxay tahay in miyir doorsoonkaasi maalinta oo dhan qofka uu wadahayo oo wakti yaroo maalinta ka midana aanu soo miiraabin qofkaa waxay leeyihiin culimadu soomkiisu ansixi maayo waayo waxaa maqan caqligii xaaladda labaadna waxay noqonaysaa an yafiiqa juzan min annahaar in qeyb ka mida maalintii uu soomanaa ama soomkeeda uu niyooday qofku uu soo miiraabo oo miyirkiisu u usoo noqdo kaana soomkiisu waa ansaxayaa xaaladda labaad la mid maaha qofkii waalla waxa uu shabahaa qofkii seexday sidaasi awgeed baa culimada shaaficiyadii xanaabiladuna ay yidhahdeen soomkiisu waa ansaxayaa mar haddii uu soo miiraabo maanku u soo noqdo qeyb ka mida maalintii walow haba yaraata qeybtaasi masalada labaad waxay tahay shurbu dukhaan waa tan lagu imtixaamay in fara badan oo ka mida dadka muslimiinta ah iyagoo cibaadaysanaya haddana inay cabbaan geedkan loo yaqaano sigaarka geedkaasi waa geed marka sidiisa loo eego xaaraana cabitaankiisuna uu yahay dembi in laga ganacsadaana aanay bannaanayn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha idaa xarama shay-an xarama hamanahu rawaahu abu daawuud ilaahay shay hadduu xaaraam yeelo wuxuu ilaahay xaaraamtimeeyaa waxaa marka la iibiyo ka soo baxaa iyo lacagtii la dhaafsaday sababta geedkaasi uu xaaraan ku noqday waxay tahay dhibaatada uu leeyahay shayga mar haddii dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisa suurtagal maaha shareecada islaamku inay xalaalayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ashyaada qaarkood oo qur-aanka uu ku sheegay inuu xaaraantimeeyey wuxuu tilmaamay inay dhib iyo dheef labadaba leeyihiin wuxuu ilaahay yidhi wa ismuhumaa akbaru min nafcihima laakiin dhibkooda ayaa ka fara badan dheeftooda waa khamriga iyo maysarka oo khamaarka ah markii dhibkoodu noqday mid dheeftooda ka badan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xukumkooda uu ka dhigay xaaraan waxaa labadaa shay la xukuma shay wal oo dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisu wakhtigu doonaya ha yimaado waxaa la doonayana ha laga sameeyo magaca la doonayana ha loo bixiyo waxaana ka mid a qawaacidda shareecada islaamka laa darara walaa diraar shareecadu ma ogola dhibka qofku inuu naftiisa dhibo iyo inuu cid kala dhibo toona inuu dhib naftiisa usoo jiido sabab ugu noqdo iyo cid kale inuu sabab ugu noqdo midna shareecadu ma ogola waxaanaynu ogsoonahay baalka sigaarka la yidhaahdo dhibkiisu inuu ka fara badan yahay dheeftiisa bal waxaa laodhan la odhan karaa cabitaankiisa dheefiba kuma jirto manfacaba ma laha wa dararun maxdun waa dhibaato badhax tiran oo saafi ah adiladaasi ayaa markaa tilmaamaysa mar hadduu dhib un yahay inuu xaaraan yihi wuxuu dhib ku yahay xaggii maalka qofku xoolihiisiibuu ku bixinayaa waxaan waxtar adduunye mid aakhira midnaba aanu lahayn taana waxaa loo yaqaanaa fi shariicati alislaamiya israaf ilaahayna wuxuu uhi walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin iska ilaaliya waxaa loo yaqaana israafka ilaahay ma jecla kuwa israafka sameeya walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin waa qofkiioo xoolihiisii qubqubaya oo saydhsaydhinaya oo ku bixinaya wejiyo iyo waddooyin aan manfaco u lahayn ilaahay wuxuu tilmaamay arrintaasi inaan loo ogolayn addoomaha ilaahay waayo qofku wuxuu taa ku shabahayaa shaydaanka shaydaanka ayaa ficilkaa iska leh wuxuu dhib ku yahay qofka bani aadamka caafimaadkiisa oo malaayiin qof ayaa sanad walba u dhinta cudurrada iyo dhibaatooyinka ka dhasha cabitaanka sigaarka marka markaa loo yimaado qofkii soomanaa hadduu cabo xukumkeedu muxuu noqonayaa waxay fuqahaa ulislaam isku waafaqeen inuu soomkiisu buraayo waayo waxaa lagu magacaaba ama loogu yeedhaa isticmaalkiisa cabitaan oo qofkii sigaar buu cabbaye sigaar buu cabbayaa iyo sigaar baan cabbayaabaa la odhanaya qofka soomanna cabitaanku waxyaabaa loo diiday buu ka mid yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr wuxuu ilaahay tilmaamay habeenkii inuu qofku wax iska cuni karo uu cabbi karo laakiin waagu markuu baryo labaduba xaaraan bay noqonayaan sababta kale ee soomka uu u jebinayaa waxay tahay qofkani sigaarkan uu cabbayo waxa u geenaya waa shahwatu nafs wixii naftiisu ay jeclaatay iyo nafta doonisteedii buu fulinayaa soomkana waxaa ka mid a qofku waxa naftiisu ay jeceshahay iyo shahwadiisa inuu ilaahay daraaddi uga tago waa ka ilaahay xadiisulqudsiga ku yidhi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli cabitaankiisii iyo cunitaankiisii iyo shahwadiisiibuu daraadday addoonka soomay uga tegay markaa qofkan sigaarka cabbayaa ilaahay daraaddi ugama ugama tegin wixii naftiisu ay doonaysay ee jeclaysanaysay labadaas sababood awgoodba sigaarka oo la cabbaa marka la sooman yahay soomka waa burinaya isagoo markiisa horeba xaaraan ah oo dembigiisa wata masalada saddexaad waxay tahay waxaa dhici karta qofku isagoo sooman inuu u baahdo in baadhitaan lagu sameeyo oo dhiig laga qaado amaba in loogu yeedho qof xanuunsanayo qalliin lagu samaynayo ama dhiig la-aniba ay ku dhacday oo u baahan in dhiig loo shubo markaa qofkii soomanaa in dhiig laga qaado xukumkeedu muxuu noqonayaa soomka si arrintaasi ma burinaysaa waxaa masaladani ay xidhiidh la leedahay masalada ku saabsan qofku isaga oo sooman maystoobi karaa masaladana hore ayaynu uga soo hadallay oo waxaynu tilmaannay sidaa saxdaa qofku isagoo sooman inuu istoobi karo haddaanu toobniinkaasi daciifin ahayn oo soomka inuu xejin waayo sabab aanu ugu noqon ahayn marka masaladaasi marka ay sidaasi u dhacdo labadan mas'alena waddadaa lafteeda ayay marayaan oo qofku isagoo sooman haddii dhiig laga qaado si loo baadho dhiigga ama dhiigba laga shubo si qof ugu ba u baahan dhiiggaasi loogu shubo arrintaasi soomkiisa waxba yeeli mayso xataa culimmada qaarkooda ku tegay qofku hadduu istoobo inuu soomkiisu burayo ayaa tilmaamay mas'alada ku saabsan dhiigga qofka laga qaadayo si baadhitaan loogu sameeyo inaanu marnaba soomkiisa burinahayn waayo la mid maaha xijaamada ama toobniinka oo dhiigga qofka toobniinku uu ka saarayo iyo dhiigga laga qaadayo marka la shaybaadhayo isku mid maaha ee masalada ku saabsan dhiig fara badan oo qofku uu qof ugu tabarucayo taasi ayaa xagga xijaamada u dhow iyo toobniinka saddexa masaleba isku qaado midina qofka soomkiisa waxba yeeli mayso laakiin haddii qofku uu daciifayo oo soomka inuu xejin kari waayo ay ka dhalanayso ama khayrkii kale uu shaqaysan lahaa inuu u suurtoobahayn waa inuu iska daayo dhiiggaa qofku uu iska saarayo saas ayaanay fatwoodeen labada caalimo waaweyn ee ibnu baas iyo ibnulcuthaymiin raximahum allahu tacaala masalada afraad waxa ay ku saabsan tahay dadka qaarkood waxaa haya xanuunka la idhaa neefta ama xiiqda dadka qaarkood ay u yaqaaniin waxaa markaa dhici karta qofka inuu naqasku uu ku dhego xanuunkaasi uu qabto waxaa jira dawooyin la isticmaalo oo qofka xaaladaasi lagu buufiyo oo cunaha lagaga buufiyo dawadaasoo inta ay marto hunguriga cadgaadhaysa sambabada oo suurto gelinaysa qofka naqaskii si sahlan inuu uga soo baxo marka dawadaasi qofku hadduu isticmaalo isagoo sooman soomkii ma ka burayaa mise kama burayo waa masalo ahlucilmigu iyadana ay ka hadleen sida saxdaa dawadaasi soomka ma buriso waxaa muhima si masalada loo fahmo in la fahmo dawadaasi marka hore maxay ka kooban tahay waxay idhahdeen dhakhaatiirtu waxay ka kooban tahay saddex shay shayga koowaad waa oxygiin sahlaysa qofka naqasku inuu ka soo baxo shayga labaadee ay ka kooban tahayna waa dawooyin shayga saddexaad waa biyo yacnaa dhididoo kale ah saddexdaas shay bay ka kooban tahay culbada yar ama daasada yare dawadaasi ay ku jirto waxaa ku jira sideedaba toban miligaraam oo saddexdaa maado isku jira ah tobankaa miligaraam waxaa loogu talagalay bay yidhahdeen dhakhaatiirtu inuu qofku isticmaalo laba boqol oo jeer in laba boqol oo jeer qofka lagu buufiyo laba boqol oo buufimood ayaa tobankaasi miligaraam ay xambaarsan yihiin markaa bal toban miligaraam oo laba boqol oo jeer la isticmaalay kamiyada qofku markiiba uu isticmaalayaa waa kamiyo aada u yar inta markaa biyaha ah ee ku jirtaa waxay noqonaysaa wax aada u yar waxa aadka u yarina waxaa dhakhaatiirtu ay leeyihiin badankiisu wuxuu marayaa hunguriga cadoo sambabada ayuu tegayaa xagga caloosha u baydhi maayo barhkiina halkan cunaha ayuu ku harayaaba qoyaanka ama sayaxa biyood ee la socda taasina waa ta keentay culimmada badankoodu inay fatwoodaan inaanay qofka soomkiisa waxba yeelayn hadduu u baahdo waayo soomku waa cibaado si yaqiinoo la hubo qofka ugu sugnaatay laguma burin karo markaa shaki laga shakisan yahay sayaxa iyo qoyaanka yar ee dawadaa ku jiraa inuu maray hunguriga cuntadu ay marto xagga caloosha uu tegey oo alyaqiinu laa yazuulu bishak waa masalada labaadee kama duwana bay yidhaahdeen qofku markuu biyaha ku luqluqdo ama ha weysaysanayo ama ha maydhanayo ama sidiisaba ha u luqluqanaye qoyaanka iyo biyaha ka mid ee afkiisa ku hadhaaya ee marka dambena candhuufta raacaya waa masalada saddexaade waxaa fuqahaa ulislaam ay yidhaahdeen culimada islaamka ee fiqiga ku xeel dheeri waxyaabaha yaryar ee qofku aanu iska celin karin ee cunihiisa aanu ka celin karin ee candhuufta raacaya qofka soomkiisa waxba yeeli maayaan waayo haddii la idhaha kuwaasaa soomkiisa wax yeelaya dee waxaa ka dhalanaysa qofkii in la idhaha ha luqluqaninba oo ha sandaarsanin waxaa ka dhalanaysa qofkii mashaqo iyo culays in la saaro diinta islaamkuna qofka muslimka ah wixii culays iyo mashaqaa waa ka dulqaaday ilaahay baa subxaana wa tacala yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj millata abikum ibraahim ilaahay dushiina culays kama yeelin diinta dhexdeeda ilaahay baa marka la yidhi yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay fudayd buu idinla doonayaa ee culays idinla dooni maayo marka masaa-ishaasoo dhan dhinac walba laga eego waxaa nuxurkeedu uu noqonayaa dawadaa qofka xiiqdu ay qabatay lagu buufinayaa soomkiisa inaanay waxba yeelahayn masalada shanaad waxaa dhici karta dadka qaarkood keliyahoodu inay shaqadii gabaan oo shaqadii ay joojiyaan oo qofku markaa u baahdo keliyaha in loo sifeeyo khasiilulkila kelya maydhis oo mishiin markaa la yidhaahdo kilya ama kulya sanaaciya keli samaysa qofka keliyaha loogu sifeeyo sida loogu sifeynayaana waxay noqonaysaa in qofka mishiinkaa inta lagu rakibo dhiiggiisii oo dhami mishiinkaa uu dhex maro dabeetana mishiinkaasi inta uu sifeeyo dhiiggii oo saafii qofka dib uu ugu noqdo waxay markaa dhakhaatiirtu sheegeen markii culimmadu ay ka dalbeen istibyaan sida lajna daa'ima oo kale liliftaa fi sacuudiya dhakhaatiirta waaweyn iyo ragga dhakhtarada waaweyn maamulo ayay warqad u qoreen bal warbixin ka soo bixiya qaabka hawsha noocaasiya loo qabto waxay markaa dhakhaatiirtu caddeeyeen in qofka marka keliyaha loo sifaynayo lagu daro dhiiggiisa dawooyin in lagu daro waxyaaba amlaaxa milixyo uu u baahan yahay qofka bani aadamkaa jidhkiisu in lagu daro saasoo kale glucos oo iyaduna waxa weeyaan macaano sukariyaad qofka jidhkiisu uu u baahan yahay marka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa mishiinkaasi wuxuu qofka keliyaha loo sifeeyey jidhkiisa gelinayaa oo dhiigga uu raacinayaa waxyaabo khidaa'iyo qofka halkii cuntada u geli kara marka hadduu xaalku sidaa yahay qofka sidaa keliyaha loogu sifeeyey waxay noqonaysaa inuu soomkiisu buro haddii marka hore uu soomanaa waana sida ay fatwoodeen allajnatu daa'ima iyo sheekh ibnu baaz raximahu llahu tacaala haddiise qofka dhiiggiisu inuu dib ugu noqonayo oo la sifeeyey oo wax kaloo la raaciyey oo ama milixa ama sonkori oo halkii cuntada geli karaa aanu jirin markaa sifaynta oo quri soomkiisa ka burin mayso masalada lixaad waxaa dhici karta qofkii isagoo sooman inuu ismudo irbadaha markaa la ysku mudaa waa noocyo kala duwan qaar waxaa la yidhaha alibaru alcilaajiya waa irbad looga jeedo daaweyn oo qofkii la daweynayo laakiin hayru muqadiya waxa qofka halkii cuntada u geli karaa irbadaa kuma jiro tusaale ahaan qofkii waxaa lagu mudayaa benisaliin fi baa lagu mudayaa ama waxaa lagu mudayaa irbadaha kale la midka ah ee mawaad khidaa'iya aan xambaarsanayn wax qofka bani aadamkaa jidhkiisa wixii cuntada iyo cabitaanku u qabanayay yacnaa u qabanaya ma xambaarsano ma sitaan alibaru alcilaajiya baa la yidhaahdaa kuwaasi ama qofka xidid ha laga siiyo ama muruqyada ha lagaga mudo soomkiisa waxba yeeli maayaan sababta aanay waxba u yeelayna waxay tahay irbadaasi cunitaanna ma aha cabitaanna ma aha halkii cunitaanka iyo cabitaankana qofka u geli mayso oo wixii qofku raashinku cunay ama uu cabay u qabanayay irbadaasi u qaban mayso sidaasi ayaa majmacu alfiqi alislaami markii masaladaasi daraase ay ku sameeyeen qaraarka ay ka soo saareen sidaasi ayuu noqday waa gole fiqhi oo culimo caalamka islaamka oo dhan laysaga keenay ay ku jiraan oo raabidat alcaalam alislaami faac ka ah sidaas oo kale sheekh ibnu baas iyo sheekh ibnu cuthaymiin sidaasay fatwoodeen haddii irbaddu ay tahay ibra muqadiya irbad waxa weeyaan qofka wixii cuntada iyo cabitaanku u qabanaya u qabanaysa oo wariidkana laga siinaayo xididka taasi qofka soomkiisa waa burinaysaa sababtay u burinaysaana waxay tahay qofkaa la odhan maayo waxbuu cunay iyo waxbuu cabay toona laakiin irbadaasi waxay u gelaysaa halkii cunitaanka iyo halkii cabitaanka wixii qofka cuntadu ay u qabanaysay jidhkiisa ay u samaynaysay iyo wixii cabitaanku u samaynayey ayay irbadaasi u samaynaysaa waxaa dhici karta qofka isagoo sooman inay xumadi qabato waxyaabaha xumad jebinta lagu sameeyana waxaa ka mid ah taxmiil ah qofka in xagga dambe laga geliyo dawo ama isboosto waxaynu u naqaano waxaa kaloo dhici karta qofku inuu baahdo xagga dambe inuu ka isticmaalo dawo kale oo aan taa xumad jebintaba aan ahayn oo taxmiilaha isboosta ah raggaa u baahan kara dumarka ayaa u baahan kara taasi qofka soomkiisa waxba yeeli mayso waxaa la midka waxaa la mid a baalkan la yidhaahdo mindaarka ee dadka caloosha lagaga dhaadhiciyo si caloosha qofka loogu soo sawiro ama xaalka caloosha loo ogaado nabariya waxaas inay ku yaalin iyo in kale marna qofka waxaa lagaga dhaadhiciyaa xaggan saro afkaa laga geliyaa marna qofka waxaa lagaga dha laga geliyaa xagga dambe marka haddii ay dhacdo xagga dambe qofka in laga geliyo qofka soomkiisa waxba yeeli mayso waxaa ka mid masaa-isha casriga oo masalada lixaade waktigii hore aan jirin waxaa dhici karta qofku beledkii uu joogay inuu gabalku u dhacay oo halkaasi uu ku afuray isagu kadibna diyaarad uu raacay oo diyaaraddu markii ay la kacday qoraxdii uu arkay ila diyaaraddu samaday isku shareeraysaa qoraxdiina dee qofkan meeshan uu joogo waa ka qarsoontay laakiin weli meelo kaloo caalamka ka mida bay usii muuqata marka markuu diyaaradda qofku fuulo waxaa dhici karta isagoo dhulka habeen kaga yimi oo soo afuray inuu samada maalin waxa weeyaan ugu tago marka qofka ma la odhanayaa iyadoo maalina ayaad afurtae maalintaa soomkeeda qallee maya la odhan maayo qofkaasi soomkiisii waa dhammaystay maalintiisi way u dhammaatay gabalkiisuna wuu u dhacay waanu afuray maalintaana sidaasuu soomkeedu ugu dhan yahay sidaasoo kale waxaa dhici karta qofku inuu diyaarad raaco diyaaraddii ay haado oo ay duusho halkii diyaaraddu ay ka duushay gabalkiibaa u dhacay oo waa habeen laakiin dadkii diyaaradda saaraa weli qoraxdii bay arkayaan ma aragtidoodanay ku xisaabtamayaanoo soomkoodu uu ku xukum qaadanaya mise meeshii ay ka yimaadeen ayay la xukum noqonayaanoo dadka meesha ay kasoo duuleen joogaa markay afuraan bay iyaguna afurayaan ma alcibratu waa waxa wax ka soo qaad kale xukumka lagu dhisayaa waa aragtidooda walow dadkii ay ka yimaadeen haba afuraane mar haddii iyagu weli qoraxdii ay arkaan inta qoraxdu ay u muuqato weli maalin bay ku jiraan oo ma afuri karaan waanay dhacdaa taasi aniga laftayda ayaa masalada noocaasi waaqiciyan ay la gudboonaatay waxaanu ka soo duullay magaalada dubay magaalada markii aanu dul taagnayna diyaaraddu ay dul maraysay habeen baa magaaladii ka muuqday laakiin mar kastoo aanu xagga jihada galbeed usii kacno jabuuti baanu ku soconnay qoraxdii baa noo sii muuqanaysay muddo kadib ayay qoraxdii naga qarsoontay oo qofku meesha uu kusii socdo marka ay qoraxdu u dhacdo ayuunbaa isagana qoraxdu ay u dhacaysaa laakiin inta ka horraysa qoraxdu waa u muuqataa marka mar haddii qoraxdu ay u muuqato qofku ama samada ha jooga ama dhulka ha jooga ama buur ha saaraado ama bannaan ha jooga ama badda ha ku safraye ma afuri karo waayo waa qof weli maalin ku jira mar hadday qoraxdii muuqato waa maalin marka qoraxdu ay dhacdo ayuu habeenku soo galaa masalada koob iyo tobnaad waa masalo waddankeenna aan khusayn laakiin had iyo jeeraale dadka waddamada yurub iyo kuwo kaleba ku nooli ay isweydiiyaan culimadana ay weydiiyaan masaladaasi waxay noqonaysaa waxaa dhacdo waddamada qaarkood in mararka qaarkood habeenku uu dheeraado mararka qaarkoodna inay maalintu dheeraato marka dadkaa soomkoodu sidee ayuu noqonaya muxuu xukumkiisu noqonaya laba xaaladood bay dadkaasi yeelanayaan sida ahlucilmigu tilmaameen xaaladda koowaad waxay tahay in habeenkooda iyo maalintooda marka la ysku daro afar iyo labaatan saacadood ay yihiin oo afar iyo labaatan saacadood aanay ka badnayn ama habeenku ha dheeraado saddex iyo labaatan saacadood ha noqdo maalintu saacada kusoo ururto ama maalintu ha dheeraato dhowr ha noqoto labiiyo labaatan ama koob iyo labaatan ama labaatan habeenkuna ha gaabnaado waxaa la eegayaa isku darkoodu afar iyo labaatan saacadood ma yihi mise afar iyo labaatan saacadood uu ka badan yihi haddii habeenka iyo maalinta isku darkoodu afar iyo labaatan saacadood uu yahay dadkaasi waxa waajib ku ah marka waagu uu beriyo inay soom bilaabaan marka gabalku u dhacana inay afuraan ama maalintu ha badnaato ama habeenku ha badnaado waxaa dhici karta in la yidhaahdo hadday maalinta aada u dheeraato oo soomkii dadka dhib uu ku noqdo waxaa leeyahy dadku waa kala duwanoo dadka qaarkood baa iska xejin kara maalin dheer soomkeed dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay culays ku noqoto oo halaagba sabab ay ugu noqoto markaa qofkii soomkaa aan qaadi karin ean xejin karin ee laga yaabo dhibaato weyne inay ka soo gaadho wuu iska afurayaa oo qofkii xanuunsanayabuu la xukum noqonaya marka wakhtigu sidii caadiga aha uu ku soo noqdee maalintu ay yaraato ayuu soomkaasi qallaynaya qofkii soomi karayee soomkaasi wax dhib aanu u geysanahaynina maalintaa dheer wuu soomaya oo iminka wadamada qaarkood dad su-aale iga soo weydiiye waxay sheegeen in labaatan saacood wax weeyaan ay soomaan marka dadka qaarkoodna waa soomi karayaan oo dhibaata kasoo gaari mayso dadka qaarkoodna lafahooday u baqanayaan marka labadaa xukun bay kala yeelanayaan xaaladda labaad waxay noqonaysaa habeenkii iyo maalintii marka la ysku daro haddii afar iyo labaatan saacadood ka bataan meelaha qaarkood waxaa dhacda in maalinun ay ahaato dadka qoraxduna ay dul taagan tahay bil laba bilood lix bilood mararka qaarkoodna habeenuna ay ahaato marka markay maalintii noqoto mid sidaasi u dheer qofka ma la odhanayaa soom oo laba bilood oo xidhiidha soomanow ama cagsiga marka ay u dhacdee habeenkii uu dheeraado oo habeenkii iyo maalinta isku darkoodu afar iyo labaatan saacood uu ka bato taasi ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa la qadarayaa maalintii iyo habeenkii sidee loo qadarayaa waxay eegayaan waddanka ugu dhow ee habeenkiisa iyo maalintiisu afar iyo labaatan saacadood aanay ka badnayn marka la ysku daro marka qoladaasi ayay la soomayaan ee la afurayaan oo qoladaasi markay maalin u tahayna maalin bay xisaabsana xisaabsanayaanoo waa soomanaanayaan qoladaa markay habeen u tahayna way afurayaan walow qoraxdii ha dul taagnaatabe waxaana masaladaasi culimmadu asal ay uga dhigeen oo ay ku dul dhiseen oo ay ku bineeyeen xadiidka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay almasiixu dajaal inuu adduunyada joogi doono afartan maalmood afartanka maalmood maalini xagga dherarka waa sanad oo kale sanad bay udhigantaa maalinina waxay u dhigantaa bil maalinina waxay u dhigantaa usbuuc toddoba maalmood toddobiyo soddonka maalmoodee soo hadhay waa maalmahan aynu naqaanoo kale markaa saxaabadu rasuulka su-aal bay weydiiyeenoo waxay yidhaahdeen oo maalintaa sanadka u dhiganta xagga dherarka salaadii maxaanu ka yeeli lahaa rasuulka ilaahayow waa waa maalin qura waana sanad ma shan salaadood baa la tukanayaa mise sanad salaadihii baa la tukanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qadara oo waxaad eegtaan intii wakhtiyadii aada tukan jirteenun tukada tusaalahaan maalintaasi waageedu markuu baryo salaaddii subax tukada wakhtigii salaada duhur iyo salaada subax udhexeeya markuu dhammaadana wakhtigii udhexayn jiray maalmaha caadigaa markuu dhammaadana duhurkii tukada wakhtigii duhur iyo casar udhexayn jiray marka uu dhammaadana casar tukada shantii salaadood sidaa ku tukada illa waa maalinun waxaa la tukanayaa maqribkii iyadoo maalinuna oo cishaayigii baa la tukanaya iyadoo maalina waa taqdiirka iyo qiyaastaas baa lagu wadaya marka xadiidka ayay culimmadu ku saleeyeen masalada ku saabsan soomka dadka ku nool wadamada habeenkooda iyo maalintoodu isku darkooda afar iyo labaatan saacadood ay ka badan yihiin masalada labaiyo tobnaad waxaa dhici karta qofku inuu safro oo uu ku safro gaadiid aada u raaxo badan oo wax dhibaba haba yaraatay aanu dareemahayn bal laga yaabo inuu ka raaxo badan yahay gurigiisii qabowbaa sidaa ugu furan wax boodbooda iyo wax liicliica ma laha gaadiidkaasi fadhigiisuna waa fadhi muriixa oo qofku uu ku raaxaysanayo inuu sariirtiisii iska dul jiifo iyo inuu gaadiidkaa ku safro waxaaba raaxo badanba inuu gaadiidka noocaasa ku safro qofkaa ma la odhanayaa safarkiisu ma aha safarkii u banayn u bannaynayey maalinta ramadaan inuu afuro sida saxda ah la odhan maayo sidaa isagoo qofku safarkaa raaxada le ku jira haddana way u bannaan tahay inuu qaato ruksooyinkii safarka oo ay ka mid tahay gaabinta salaada iyo laba salaadood jamcintood ama in mid wakhtigeed la isugu geeyo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa iyo qofku inuu afuro intuba waa u bannaan yihin waayo ruksooyinkaasi waa axkaam ilaahay uu ku xidhay ismu safar magaca safar buu ilaahay ku xidhay magaca safar mar haddii la helo axkaamtaas oo dhanna waa la helaya safarku noocu doonayaba ha noqdee ilaahay wuxuu yihi walaysa calaykum junaaxun walaa junaaxa calaykum idaa darabtum fi lardi an taqsuruu min asalaa wax dembiyi dushiina ma aha markaad safartaan inaad salaaddii gaabisaan mana kala qaadqaadin ilaahay noocyada safarka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale noocyada safarka mu kala qaadqaadin masalada saddexiyo tobnaad ee u dambaysaa waxaa jira aqraas ama kiniino mararka qaarkood carabka hoosta laga geliyo oo dabeetana qofka dhiiggiisa raacaya oo xanuunada qaarkood wuxuuga tara waxaa kaloo dhici karta qofkii inuu gaws xanuuno isagoo sooman oo markaa u baahdo inuu kiniin ku qabto kiniinka carabka hoostiisa la geliyey ama gawska dusha lagaga qabtay qofka soomkiisa miyuu wax yeelayaa maya soomkiisa waxba yeeli maayo soom ka buri maayo laakiin waxaa shardiga inaanu liqin kiniinka muudkiisa candhuufta la socda waa inuu iska tufo haddii uu liqo markaa wuxuu noqonayaa mid wax cunay oo soomkiisa wuu buraya laakiin inta aanu liqin gelinta afka uu geliyey soomkiisa waxba yeeli mayso waynagii tilmaannay qofka haddii ay baahi keento raashinkii inuu dhadhamin karo laakiin aanu liq ahayn waana siduu fatwoon jiray saxaabigii caalimka ahay cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canh sidaasoo kale qofku isagoo sooman waa kan biyihii afka gelinaya ku luqluqanaya marka raashinkaa uu dhadhamiyey iyo biyahaasi uu ku luqluqday sida aanay waxba qofka soomkiisa u yeelahayn mar haddaanu liqin kiniinka markaa iniga uu ku qabtay ama carabka hoostiisa uu geliyeyna soomkiisa waxba yeeli maayo intaasi ayaa darsigu maanta uu inoo joogi doonaa wallahu aclam waaxka wabillahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira